بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه إن شاء الله تعالى وحن بلابنا أحاديث مختارات من رياض الصالحين كتاب كما كان لو يقانا رياض الصالحين كه axaadiis markasta laga soo doortay ama laga soo xushay oo abwaab kala duwan ku saabsan ayaynu biidn illahi tacaala bilaabi doonaa oo dowladda markaa waxa weeyaan qeyb ka ah waxaa uu markaa loogu horreysiiyey kitaabka riyaadka baabka u horreeyo ka bilaabayey oo ahaaday markaa baab alikhlaas wa ixdaaru niya u baabu yahay ikhlaaskii iyo niyada in lasoo xaadiriyo niyada in lasoo xaadiriyo ayuu waxa weeyaan baab u yahay can amiir اlmuminiina abi xafsin cumar bn khadaabin ibn nufayl ibn cadiy ibn cabdilcuza baan leeahay ibn nufayl ibn cabdilcuza ibn rayaax ibn cabdillaahi ibn quradi ibn razaax ibn cadiy ibn kacab ibn layi ibn qalib alqurashi alcadawi radia allahu canhu qala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama yaqulu inama alacmalu biاniyaat markaa amiir muminiin cumar bnu khadaab ah amiir muminiin isaga ayaa isu bixi radi allahu taala canhu abtirsiimadiisii ayuu markaa taxay waxaana nabiga isugu yimaadeen sala اllahu alay wasalam kacab ibnu luayi ibnu qaalib kacab ibnu luayi ibnu qaalib ayay markaa nebiga sala اllahu alay wasalam isugu yimaadeen xagga abtirsiimada oo nebiga sala اllahu alay wasalam qusayi ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab markaa mura ibnu kacab iyo cadiy ibnu kacab labadaa ayaa markaa walaalo ah labadaa ayaa walaalo ah marka abtisimada nebiga sala allahu alay wasalam kacab ibnu luayi ibnu qaalib bay isugu yimaadaan waanan quraysha waanan marka loo yaqaano reer bani cadi weeyaan alcadawi saasaa loogu nisbeeyey radia allahu taala canhu qaala wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama waxaan maqal rasuulka ilaahay oo yaquulu le inama alacmaalu biاniyaati wa inama likuli mriin ma nawaa in kaleba maahe camaladu waxay ahaadeen oo ku xasilayaan ama ku tixgelin ku yeelanayaan ama lagu aqbalayaa niyooyinka wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof kastaabana wuxuu leeyahay waxa uu niyeystay min khayrin aw sharin wixii uu niyeystay ayaa qof kastaaba uu leeyahay oo uu abaalkeeda helaya faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi kay ahaatay hijradiisa xagga alle iyo xagga rasuulka fahijratuhu ilى اllahi warasuulihi waxay ahaatay hijradiisu manaa ajarka iyo abaalka uu ka helayaa xagga alle iyo rasuulka salى اllah alayh wasalam man xagga ilahay buu ka helaya marka ajarkiisa waman kaanat hijratuhu lidunyaa kay ahaatay hijradiisa yaqati kusoo hijrooday adduunyo yusiibhaa uu soo helo oo soo asiibo aw imra'atan yankixuhaa ama gabadh uu soo guursado fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi waxay ahaatay hijradiisu wuxuu u hijrooday uun muttafaqun calaa sixatihi waa mid la isku waafaqsan yahay sixadiisa culimadeeda fahijratu ilaa mahaajir leeyihi lama magacaabin lama odhan waxaaya waxaasuu leeyahay waxa weeyaan liidashada adduunyada iska liidato liidashada adduunyadu iska liidato iyo xaqiritaan la xaqiraayo baan loo odhanin waxaaya waxaasuu leeyahy waxa fahijratu ilaa mahaajir ilayhi taxqiiran lahaa xaqiritaan addunyada la xaqiraayo ayaa saa loogu yidhi bay dhahdeen ra'ahu imaam almuxadisiin waxaa wariyey xadiidkan labadii imaam ee muxadisiinta abu cabdullaahi maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn muqira ibnu bardaziba ibnu bardisbah aljucfi albukhaari ibnu bardisbah aljucfi albukhaari waxa weeyaan reer jucfi waxaa loogu nisbeeyey waxaa walaa-an baa loogu nisbeeyey oo waxaa lehy imam bukhaari awowgii ayaa waxaa xoreeyey nin markaa waxa weeyaan qolada jucfileeda ka mid ahaa marka aljucfiy walaa-an bay culimadu yidhahdaan wala ahaan buu u yahay markaa jucfi qolada lee u yahay albukhaari waxa weeyaan meesha loo yahay bukhaara ina waa beld beled weeyaan ayuu markaa waxa weeyaan u nisbe sheeganayaa oo u abtirsanaya weeyaan wa abulxusein muslim ibn xajaaj ibn muslim alqushayri annaysaburi imaamka labaada wariyey waxa weeyaan abulxusein sheikha loo yaqaano oo muslim ibn xajaaj ibn muslim alqushayri annaysaburi radia allahu taala radia allahu canhuma ilahay labadooba raallia ka noqdo fii saxiixayhima waxay kusoo wariyeen xadiidkan saxiixaynkooda alladayni saxiixaynkaasoo huma iyagu asaxu kutubi almusanafa ahaaday kutubta la alifay labada kitaabee ugu fiican ee ugu sixada badan le ahaaday markaa waxay yidhahdaan kutubta waxaa weeye marka laga yimaado kalaamka alle qur-aanka kariimka laga yimaado waxaa la og yahay kutubta arada korkeeda saaran waxaa ugu sixo badan labada kitaabe loo yaqaano saxiix lbukhaari wa saxiix muslim xadiiskuna labada waa ku sugan yahay kutubta kale markaa umuhaadka iyo waxaa macaajimta iyo masaaniidda kutub alxadiis qaalibkooda waa uu ku yaalaa kutub alxadiis majoratiigooda haddaan la odhan dhammaantoodba waa uu ku yaalaa xadiiskan waa xadiis aad iyo aad u cadiima oo aad iyo aad u weyn ahlucilmiguna ay kula kulmeen qabuul sixadiisa imaam albukhaarina uu usade u markaa muqadimada kitaabkiisa ka dhigay xadiiskan waxay imaam albukhaari kitaabkii saxiix albukhaariga muqadamo uma yeelin laakiin muqadamo wuxuu ka dhigay oo halkii muqadamada u dejiyey waxa weyan xadiiskan weynida xadiiskan uu wen yahay iyo muhimmadda uu leeyahay ayuu waxa weeyaan muqadamat lkitaab u kaga kaaftoomay muqadamat lkitaab u kaga kaaftoomay isagoo inshaaraya ilى ana kula camali laa yuraadu bihi wajh اllahi fahuwa batilun laa samarata lahu fi dunya wala fi اlaakhira isagoo tilmaamaya imaam lbukhaari camal kasta oo ilaahay dartii aan looga jeedin inuu baadil yahay wax samaara oo laga helayaan aanay jirin adduunyada iyo aakhira midnaba adduunyada iyo aakhira midnaba mar haddaan ilahay wajigiisa looga jeedin oo ilahay dartii aan looga qastinaynin inaan waxba laga helaynin saa darteed buu kitaabkiisa saxiix bukhaariga uu waxa weeye muqadamatu markaa kitaab u dhigay xadiiska inama alcmalu biniyaat waxa uu yihi sheikha loo yaqaano cabdiraxmaan ibnu mahdi haddii markaan abwaabta wax ka sanafi lahaa ama wax ka qori lahaa jacaltu xadiisa cumar fi alacmaali biniyati fi kuli baabin haddaan markaa abwaabta wax ka qori lahaa ama wax ka sanifi laha ama wax ka alifi lahaa waxaan ka yeeli lahaa xadiiska cumar ee inama alacmaalu binniyaat sheegaya baab kasta waan gelin laha waan ka yeeli lahaa waxaa kale oo uu yidhi cabdiraxmaan bin mahdi raximah llah man araada an yusanifa kitaaba falyabda bixadiisi inama alacmaalu binniyaat kii doonaya inuu kitaab alifo oo kitaab qoro waxaa weeyaan ka bilaabo xadiiska inama alacmaalu binniyaat marka waxaa weeye xadiisku waa xadiis markaa cadiima saa culimadu ay weyneeyeen aad iyo aad iyo aad ay culammadu u weyneeyeen waxa uu tilmaamay abu cabdillahi albukhaari isagoo xadiskan markaa ammaanaya xaalkisan ka warramaya laysa fi akhbaari الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama shayء ajmaca waأغnى waakara faa'idaة min hada alxadiid abu cabdillahi albukhaari baa odhanaya xadiista nebiga kuma sugna shay ka jaamicsan oo ka qaninimo badan oo ka faa'iido badan xadiiskan xadiis ka faa'iido badani axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam oo ka jaamicsan waxa weye kumaba jiro saasoo kale aimada badankoodu ay xadiiska u ammaanayaan imaamu shaafici raximah اllah isaguna waxa uu yihi hada alxadiid hulus cilm xadiiskani waa cilmiga huluskiisii weeya wa yadkhulu fi sabciina baaban toddobaatan baabna waa u gelaya waxaa imaamu lbayhaqi yidhi isagoo tawjiihinaya hadalka imaamu shaafici isagoo tawjiihinaya ayaa waxa uu yidhi wa sababu dalika ana kasaba alcabdi yakunu biqalbihi wa lisaanihi wa jawaarixihi wa niyatu axadu alaqsaami halaaa imaamu lbayhaqi oo culimadu ay yidhaahdeen madhabka imaamu shaafici mina ayuu ku leeyahay waxay yidhahdeen sheikh kastaaba ama waxa weeyaan caalim kastaaba madhabka u abdirsanaayo cidda markaa ugu horreysay baa mino ku leh oo abaal ku leh hayra alimaam albahaqi imam albahaqi mooye isagu imaamu shaafici isagaa mino kule bay yidhahdeen waayo waxay hahdeen kutubtiisii iyo fiqigiisii ayuu waxa weyan adila u raadiyey oo tawjiihiyey oo mid walba sidii sababka u ahayd kari karaayey uu waxa weyan caddeeyey marka madhabka imaamu shaafici ayuu waxa weyan kor u qaaday oo waxa weeye manaasibtiisa gaadhsiiyey oo daliil masle waliba waxay lahayd u kari karaya u keenay marka isagaaba imam shaafici mino ku leh imaamu shaafici isaga ayaa mino ku leh sheikha caynkaasa imam albayhaqi raximah اllah ayaa hadalka imaamu shaafici iga tawjiihinaya ayaa wuxuu ihi kasabka addoonku waxa weeyaan wuxuu noqdaa qalbigiisa iyo carabkiisa iyo jawaarixda intiisa kale marka xadiidkani wuxuu ka warramay waxa weeye saddexdii mid ka mid ah oo niyadii ah oo ahaatay ta ugu raajaxsan ta ugu miisaanka badan la saddexda oo talo siday ugu miisaan badan tahay liannaha qad takunu cibaadatan mustaqilatan wagayruhu yaxtaaju ilayha iyadu waxay noqotaa cibaado mustaqilo gaar u taagan laakiin acmaasha kaleo dham iyaday u baahataa niyadu markay halkaa taagan tahay sideeday camal u tahay saalixa ajarkeedana loo loo loogu helay iyada shay kale oo u tegin shay kaleba iyadoo aan u tegin laakiin shay kastoo kale oo camal saalixa ahi niyu u baahan yahay shay kastoo kale oo camal saalixa ahi niyuu u baahan yahay marka iyadu waa cibaadatu mustaqila wa kayruhaa muxtaajun ilayha kayrkeedna iyada ayuu usii baahan yahay saas oo kale alimaam axmed ibn xambal isaguna wuxuu tilmaamay waxa weeyaan islaamku usuushiisu inay tahay saddex usuul islaam halaaثatu axaadiid saddex xadiis ayay usuusha islaamku ay waxa weyan ku ururaysaa buuhi macanaha jiridihiisa iyo seefkiisu ku ururayaa dabeetana wuxuu ka dhigay kow inama alcamaal biniyaat labana wuxuu ka dhigay xadiiska caaisha man axdasa fi amri hada malas minhu fahuwa raddu saddexna wxuu ka dhigay xadidka nucmaan ibnu bashiir alxalaalu bayin walxaraamu bayin saddexdaa xadiis ayuu yihi waxa weeyaan seeskii islaamka iyo waxa weeye jiridihiisu waa ka ay ku taagan yihiin marka waxay culimadu tilmaamaan xadiidka inama alacmaalu binniyaat wuxuu miisaan u yahay ama micyaar u yahay alacmaal albaadiniya acmaasha baatinka ee qarsoon camal kasta oo baatina oo qarsoon waxaa miisaanka la saaraya ee lagu garanayo sax iyo qalad wuxuu yahay uu yahay inama alacmaalu binniyaat camal kasta oo daahira oo muuqdana miisaan waxaa u ah man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu camal kasta oo daahira oo muuqda waxaa miisaan u ah lagu miisaamayaa oo lagu qadarinayaa oo mustawiisa lagu ogaanayaa man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun oo hadduu xadiisti rasuulka sala allah alay waslam iyo waxa weeyaan manhajkii rasuulka u waafaqana de waa xadiis marka ama waa camal markaa wa saalixa weeyaan hadduu markaa waxa weeyaan khilaafo oo dariiqii nebiga sala allah alay slam iyo saxaabadisi khilaafana dee waa waa marduud weeyaan oo la aqbali maayo marka labada xadiis midna waa wuxuu markaa miisaan iyo u yahay micyaar u yahay acmaashii markaa baatinka ahayd midna wuxuu markaa u yahay miisaan acmaashii daahirka ahayd ee muuqatay ayuu yahay saasay markaa dhammaan aimadu ay markaa xadiiska waxa weeyaan u qadarinayaan oo u weyneynayaan oo waxa weeyaan inuu yahay markaa islaamka markaa meelii ugu sarreeyey inuu markaa yahay ku tilmaamaya waxaa kaloo axmed ibn xamed laga wariyey raximah اllah inuu uhi uxibu likuli man camila camala min salaati aw siyaami aw sadaqati aw nawci min anwaaci اlbiri an takuna niyatu mutaqadimata fi dalika qabla alficil waxa uu yidhi waxaan jecelahay mid kasta oo camal samaynaya camalkaas haduuna salaad ha ahaado ama soon ha ahaado ama sadaqad ha ahaado ama anwaacda kale biriga iyo wanaagga ha ahaado inay niyadu noqoto ta ka horraysa ficilka intaanu samaynin camalkaa uu markaa samaynaya intaanu samaynin inay niyadu ahaato ta ka horraysa dabeetana wuxuu yihi qaala nabiyu sala la alay slam almal biniyaat xadiiska markaa ay imaam axmed bin xambal saa u daliishaday waxay culimada qaarkood tilmaamaan acmaashii xitaa waxa weeyaan waxyaaba turuugta ahaa amaanooyinkaoo la celinaayey iyo nijaasaadka la iska maydhaayo iyo waxyaabaha markaa qofka aanu waxa weya looga baahnayn inuu ka fogaado looga baahan yahay inay soo gudagelayaan bacdi culimada ka mid waay me waxyaabaha turuugta ahi sooma gudagelayaan ee waxyaabaha afcaasha ah ee la samaynayo ayuunbaa xadiiskan markaa soo gudagelaya ayuunba xadiiskan soo gudagelaya waxaa se laga yaabaa cidda le waxa weeyaan acmaasha markaa turugta soo gudageli mayso inay leeyihin shardi baanay ahayn oo asixitaankeeda aanay shardi u ahayn oo iminka nijaasto iska maydhaa inaad niyeysato shardi uma aha haddaana niyeysaninba iska maydho waa kaa maydhmaysa haddii waxa weya dayn lagugu lahaa iska celinayso dayn baa lagugu lahaa daynti baad ina iska celiso ninka ila ugeyso inaad niyeysataa dee shardi uma aha bal iska daaya haddii xitaa lagaa qaado khasab lagaga gooyo khasab haddii lagaga gooyo dayn lagugu lahaa oo xoolahaaga inta markaa la dhex galo laga soo gooyo daynti waa kaa baxaysaa dayntii way kaa baxaysaa waayo markaa shardi uma aha inu niyeystaa laakiin waxaa la odhan karaa xagga kale waxay uga tahay hadduu markaa niyeysto oo camal saalixa uga jeedo waxa weeye markaa ayay markaa niyadiisii ay wax u taraysaa oo waxa weye ay anfacaysaa oo haddaad u qastido de internet ka bixiso inay tahay xaq lagugu leeyahay oo ilahay kaala xisaabtamaayo oo waxa weeyaan addoonkii la markaa u baahan yahay haddaad tasyaanisaad iska bixiso ajar waad ku helaysaa sidoo kale waxa weye nijaasaadkii iyo waxyaabahi la iska maydhayay haddaad ujeedo isaga maydhayso dee waxa weeyaan inaad ilaahay subxana wataala caabudid oo adigoo daahira oo saafiya ad ilahay ad caabudid iyadana ajir waad ku helaysaa marka shardi uma aha inaad niyeysato turugta laakiin waxa weeyaan waxay u tahay kamaal iyo warkaa dhamaystiran ayay waxa markaa unoqonaysaa marka xadiistaasu iyo xadiista la macno ah xadiidkan iyo xadiista la macno ah waxay aad iyo aad inoogu boorinayaan islaaxu niya islaaxu niya in camal kasta oo saalixa in niyada loo islaaxiyo ilamaa iyo culamada qaarkood laga sheego marka camal loogu yeedho in barota aniyeysta ay kaadiyo camalkan barota aniyeysto marka waxa weeyaan niyadu inay markaa tahay meel aad iyo aad u sarraysa oo acmaasha markaa meel sare kaga jirto ayay markaa waxay inoo tilmaamayaan acmaasha markaa saalixaadka ahna dee taqarubka looga jeedana haddana niya la soconin dee iyadu maba ansaxayso marka waa in acmaashii si ay markaa adduunyada iyo aakhiraba ku anfacdo waxa weeya way niyada waa in lagu dadaalaa oo islaaxu niya lagu dadaalaa oo aad iyo aad iyo aad loo islaaxiyaa waxa weeye habeen iyo maalinba waxyaabihii mubaaxaadka ahaa xitaa iska banaanaa ee qofka iskaga abuurnaa ee aanu kama maarmaynin hadduu waxa weeye niyo raaciyo ashar buu ka helaya cala sabiil misaal qofka waxa ku abuuran wax cuno oo wax cabo oo seexdo hadduu u seexdo aad soo kacdid salaada waktigeedii ukacdid oo salaatuleyl ukacdid oo cibaadada nashaad iyo firfircooni ku tukadid waxa ashar buu ka helaya saa darteed bay culimada markaa ama saxaabada qaarkood laga sheegnadeen waxa weye waxaan ku ajar dalbaya soo tooskayga iyo seexashadayda labadaba soo tooskayga iyo seexashadayda labadaba waxa weye waan ku ajar dalbaya hadduu wax u cuno oo wax u cabo waxad weeyaan cibaadada awood yeelatid oo quwo iyo xoog u yeelatid waxa weeyaan ajar buu ku helaya ajar ayuu ku helaya lakin hadduu iskaga abuuran tahay de waad gaajoonaysa wax cun dee taa waxa weeyaan waxa weeye ajar gaar ku heli maayo waayo xayawaanaadkii iyo gaaladii iyo islaamkii cid kastaba waxbay cunta iskaga abuuranta waxa weeye xoolihii iyo shimbirihii waxa weeyaan bahaalihii gaalkii iyo muslimkii oo wax ku abuuran inay wax cunaan oo wax cabaan waxbay ajar ku heli maayaan oo de qaarkoodna ajarba looma qoraba waa xayawaanaadkaa weeyaan dee gaalkiina isaguna wax ajar heli maayo dee waaba gaalo iyo waxa weye niyadii ba ka maqanba marka haddaad isaga cunto wax isaga cabto naftaa isaga baahan de waxa weeyaan waa shay iska mubaaxa weeyaanoo ajar ku tacalluqi maayo lakin haddaad u cabto oo u cunto oo u seexato oo usoo toosto cibaadada si ay kaaga caawiso wax kugu tarto iyada laftigeeda ajar ayaad markaa ku heleysaa ajar ayaad ku heleysaa xadiiska labaad ee markaa inoogu qoran baabka وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غسوة أبي عبد الله waxaa laga warinayaa oo jaabir ibn cabd llahi alansaari ah radia allahu canhuma isagii abi hurayra ilah ka noqdo qaala wuxu uhi kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi sala allahu alayhi wasanam wasalama nebiga jirkiisa ayaanu ahayn fii qaswatin duulaan ayaanu nebiga la socon faqaala wuxuu yihi nebigu sala allahu alay slam ina bilmadinati la rijaalan ina bilmadinati madiina waxa ku sugnaaday la rijaalan rag baa ku sugnaaday maa sirtum masiiran maydaan soconin socod walaa qaطactum waadiyan manaydan goynin tog oo macnaha tog kamaydan gudbin ilaa kaanuu macakum hadday intaasu dhacdayna oo aad socod socoteen ama waddo ka gudubteen ama tog goyseenna way idinla jireen nimankaa madiino jooga xabasahum lmaradu waxaa xabisay oo idinka reebay waxa weeyaan xanuun wa fii riwaayati ilah sharakuukum fi ljri waxa weeye meedaan soconin meel la socdo waadino kamaydan gudbin hadday intaasu dhacdana waxay la wanaagsanay ajarka ajarka bay idinla wanagsanya iyagoo madiine ku sugan oo aan sooba bixin bay haddana raggiina duulaanka ah waxa weye ajarka la wadaagayen sababta kula wadagayan waa maxay dee macduuruun bay ahaayeen xanuun baa hayey hadday caafimaad qabaan way soo bixi lahaayeen marka niyada idinkala socdiyeen niyada bay idinkala socdiyeen oo la jirkeena ku ahaayeen rawahu muslim warawahu lbukhaari can anasin radi allahu canhu wuxuu markaa wariyey imaamu albukhaarina iyadoo anas bin maalik laga warinaayo qaala inuu yihi nebigu sala la qaala inuu yihi anas rajacnaa min qaswati tabuk waxaanu ka soo noqonay qaswadii tabuuk marka qaswadaa hore la sheegayna waa tabuuk weeyaan waxayna dhacday sanadkii sagaalaad ee hijiriyada sanadkii sagaalaad ee hijriyada ayay markaa dhacday waxay udhexaysay sulxudaybiya iyo fatxu maka fatxu maka oo sanadkii sideedaad dhacay iyo xudaybiya sanadkii lixaad dhacay labadaa ayay markaa udhexaysay qatwa tabuk qala wuxu rajacnaa waanu noqonay fii qatwati tabuk qatwatu tabuk ayaanu soo noqonay maca nebiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga la jirkiisa faqaala wuxuu nabigu yihi ina aqwaaman khalafnaa bilmadiina ina aqwaaman khalfanaa bilmadiina rag ayaa dabadeenaaday meesha madiine la yihahdo inagaga dambeeya maa salaknaa shicban maynaan marin markaa laag ashicbu waxa weeyaan bikatri shiin waa dariiqan fi ljabal weeyaan ama adariiqu fi ljabal waa buurtu duruqda ay leedahay iyo meelaha kala dhacyada ah ee buuraha markaa waxa weeyaan ka kale markaa bambanaan yihiin ayaa shicbi la yihahdaa shicaab baana lagu jamciyaa maa salaknaa shicban maynaan marin markaa maynaan marin markaa laag walaa waadiyan tagna maynaan marin ilaa wahum macanaa hadday intaasu dhacdo aynu laag marnay ama waxbay waadi aynu marnay way inala jireen nimankani xabasahum alcuduru maxaana xabisay maxay cudurdaar ayaa markaa xabisay waayahay marka xadiiskanina waxaa inoo tilmaamayaa niyada iyo sida iyaduna u weyn tahay iyo acmaal qofku aanu samaynin inuu ajarkeeda helayo acmaal aanu qofku samaynin ficil ahaan inuu niyada ku helaayo ajarkii camalka ah oo raggaa duulaanka qaaday ee qaswatu tabuu ku duulay ee masaafada dheer dheer loo soconaayey ee dagaalka markaa waxa weeyaan la waajahay ninka intaa hawsha intaa laga qabtay iyo nin gurigiisii jooga iska xanuunsanaya ayaa haddana la yidhi ajarka way wadaageen muxuu kula wadaagay bimujarad anniya niyu kula wadaagay iyo inay go-aan iyo casiime ka ahayd hadduu caafimaad qabo oo kici karayo inuu dagaalka raaci lahaa aanu ka hadhayn inuu dagaalka raacayo oo dagaalka raaci lahaa aanu ka hadheen taasay waxa weya ku mutaysteen ajarka markaa ninkii duulay dee duulaanka iyo ajarkiisu intuu leegyahayna waxa weeyaan ilahay unbaa garanaya aada iyo aad ay u fara badan tahay ajarka duulaanka waxa weeya qofku duulaan ka qayb galo oo dagaal ka qayb galo waxa weeyaan aad bay ajarkeedu u weyn tahay ilaah iyo nebigu sala la alay slam u tilmaamay markii la weydiiyey jihaadka ajar u dhigma noo sheeg inuu yihi heli maayo mar labaadkii u yihi miyaad kari kartaa qofka mujaahidkaahi markuu baxo oo dagaal u baxo inaad istaagto salaad gasho soontana oo aada soomanaato salaaddiina ku jirto ilaa intuu ka soo noqonaayo maya baa la yidhi saasoo kale weeyaan bu yihi bimacnaa waxa weeya ninka mujaahidkaa dagaalka u baxay waxaa ajar ku gaari karaa ninka markuu waxa weeya ninka mujaahidka seefta qaatee baxo isaguna salaad gala soomana ilaa maaya intuu soo noqonayo salaaddiina ku jira soontiina soomanaada wuxuu tilmaamayaa inaan wax gaari karaa ajar gaari karaa aanu jihaadka jirin haddana maca daalika nebigu sala allah alay slam raggii jihaadkaa galay safarka intaa lee galay wuxuu leeyahay rag aynu madiine kaga nimi waxa weeya ajarkayna la wadaagaya ama qadarkii in laga helaan ama waxa ka dhinaadaan waxa weeyaan ajarka waxa weya waa inala wadaagayo nebig sal ly slam xabasahum almarad xabasahum alcuduru cudurdaar baa xabisay cudurdaarkana waa maradka wixii kale lamid ee dee cudurdaarka sharciga indhala-aantii waxa weya laangarhaynimadii waxa wey awaasha noocaasina iyaguna hadday niyadu saalixa tahay waa saasoo kale weeyaan waayahay وعn abi muسى cabdالlahi بn qaysi alأشcrي radي الlahu عanهu abi musa waxaa laga warinayaa cabdالlahi بn qays ah alأشcariyi oo nimanka markaa ashcariyiinta leedo loo nisbeeyey oo qabiilka ka mid ahaa radi الlahu alيh rali kn qaala wuxuu yihi suئila rasuul الlahi salى الlahu عalayh waslm rasuulka ala waxaa la weydiiyey an الrajuli ninka yuqaatilu shujaacatan can الrajuli ninka ayaa la weydiiyey yuqaatilu dagaalamaya shujaacatan geesinimo ayuu dagaalamaya adoo waxaa dagaalka geliya waa inuu nin geesiga yahay oo geesinimadiisa ku xambaartay dagaalka wa yuqaatilu xamiyatan iyo nin dagaalamaya oo qabyaalad iyo reebel wax ka celi waxba inu dagaalamaya ama waddankaaga wax ka celi ama wixii la mid a qabyaalad ay geystay dagaalka wa yuqaatilu riyaacan iyo nin dagaalamaya oo u dagaalamaya ha lagu arko inaad markaa dagaalyahan tahay oo dhinacaaga laga soo dhici karin oo waxa weeya nin markaa belqaba aad tahay ha lagu arko ha ku bartaan raggu ha kaa baydhaan nin saa u dagaalamaya isagana waa la weydiiyey ayu dalika fii sabiili illah keebaa fii sabiili ilah sadexaa ah nin wuxuu dagaalamaya geesinimadiisa nina wuxuu dagaalamaya qabyaalad nina wuxuu dagaalamayaa riyaaya istus isku duuduuboo intaa keebaa fii sabiili illaahi ah faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi man qaatala litakuna kalimat llahi yalciya fahuwa fi sabiili illah man qaatala kii dagaalama litakuna kalimat llahi say u noqoto kelmadda alle diintii baa looga jeedaaye hiya alculyaa ta saraysa fahuwa fi sabiili illah kaa ayaa fi sabiili illaahi ah muttafaqu calayhi bukhari iyo muslim baa xadiiskaa isku waafaqay markaa nebiga sala allahu alay waslam waxaa la siiyey jamaamic lkelim jawaamic lkelim ayaa nebiga sala allahu alay waslam la siiyey hadal dheer baa wax lagu weydiiyey waxaa la ninkan san u dagaalamaya kana san u dagalamaya kana san u kiba fi sabiil illahi intii nebigu sala la alay slam kama hadlinba mar oran kaas fi sabiil illahi maaha kana fi sabiil illahi maaha kana fi sabiil illahi maaha lakin muxuu dhigay qaacido guud oo ninkii soo gala un qaacidadaa ajarkaa u helaya waxaan iga daayo ninba wax doonaa u dagaalame ajar waxaa helaya oo fi sabiili illaahi ah man qaatala litakuna kalimat llahi hiya alculya idan maxaa la gartay saddexdii hore ay mesha ka baxeen mid waliba saddexdii hore inaanu mid waliba qasdi gaara u lahaa inay meesha ka baxeen oo midna fi sabiil noqonayn oo dee xamiyadu fi sabiili illahi maaha litakuna kalimat llahi hiya alculya maaha shujaacaday geesinimadiisa ninkinu muujiyana maaha waxa weeya riya ayaa halagu arkanayana maaha idan maxaa soo hadhay uun nin keliga oo waxa weeya niyadiisu ay tahay fi sabiili illah litakuna kalimatu lcilyi alculya inay kaasoo qura fi sabil lah yahay marka waxaa laga yaabaa saddex nin ama ama saddexda nin ama afar nin o intiba dagaal ku wada jira oo isku ficil sameeyey oo isku si u dagaalamay oo nin aanu ka dagaal badnayn ayaa mid keliya noqon karaa fi sabiili illah inta kale noqon karaan maxay dee midna geesinimadiisa inuu markaa muujinayay midna riya iyo istus midna waxa weya qabyaalad iyo wixii lamidka ah laakiin ninka keliya niyadiisu saalixad ahayd ee khaaliska ahayd ee maqsuudkiisu uu ahaa waxa weeye fi sabiili illahi u dagaalan litakuna kalimat llahi hiy alculya ilaahay subxaana wa tacala ku raali gelinaayey waxa weeyan ajar ku dalbaayey kaa ayuunbaa noqonaya kii fi sabiili illahi ahaa inta kale waxay iska noqonayaan dhammaantood wax markaa waxa weeyaan camal iska markaa khasaaray oo cidlo maray ayay dhammaantood kala noqonayaan sidaa darteed dee jihaadka waa la garanayaa culayskiisa iyo darajada uu leeyahay nafi baa ku baxaaya xooli baa ku dhammaanaya haddii waxa weeyaan qati kale meesha marayo de waxay noqonaysa qofkaas qof marka wixii khasaaraya markaasi maalkaagii iyo waxa weeya naftaadii iyo waktigaagii iyo hubkii aad bixisay dhammaantaad ilahay agta wax ugaga hesho maqsuudkaagu inu fi sabiili illah waxaa kaloo nebiga sal ly sl la weydiiyey rasuulki ilah bal ka waran nin waxa weeyaan dagaalamaya ajarna doonaya qaniimana doonaya ajarna doonaya qaniimana doonaya nebig wuxu uhi laa ajra lahu laa ajra lahu ajra kaas ma leh ajra kaas ma leh ka maxaa loo bahan yahay waxa weeyaan waxa aad u baxaysaa ee nafta u bixinaysaa ee waktiga u bixinaysaa ee hubka u bixinaysaa inuu noqdo keliya maxay litakuna kalimat llahi hiy alculya dhammaan alaqraad alukar waa inaad waxa wey iska laashaa waa inaad aqraada kale iyo ujeedooyin kale iyo nafta waxyaabaha markaa ay nafta ku abuuran nafta waxa ku abuuran waxyaaba fara badan xub duhuur baa ku abuuran halagu sheeg sheegaa ku abuuran xoolo hel baa ku abuuran waxa weeyaan wax badan baa nafta ku abuuran maadaama nafta wax badani ku abuuran yihiin waxa weeyaan waxaad kaga wada badbaadi kartaa inaad waxa weeya niyo khaalisa ah oo saafiya oon wax barxanayn niyo aan barxanayn inaad ku gasho umuurahaaga noocay doonaan ahaadaan hadday tahay dalab ulcilmi hadday tahay waxa weeyaan cibaadadii iyo tahajudkii hadday tahay soontii waxa weeyaan ramadaan aad soomaysay soontii waxa weya maalmaha kale aad soomaysay waxa weye camal kasta oo aad ilaahay subxaana wa tacala ajar kaga dalbayso waa inaad aqraada kale ee dunyawigaa kasa ka saafi yeeshaa oo ka marhisaa waa inaanay markaa kaa leexinin camalkaas hadduu lilaahi yahay waa inaanay kaa leexinin waxa weeya wax kastoo kale kugu yimaada wax kasta oo kale oo kugu yimaada hadduu lilaah yahay waynay kaa leexinin lakin haddaanu lilaah ahayn adnaa shay yaa waxaway ku qalindaaraya camalkaaga hato haddaanu lilaahi ahayn adnaa shay ayaa ku qalindaaraya oo dariiqaad ku socotay waxaway kaa kaa dhirbaaxaya ama kaa waxa weeyaan kaa duwaaya waxaa ku culimadu yidhahda hal mithaal alxubu fi llah walbuqd fi llah markay ka hadlayaan waxay tilmaamaan alxubu fi اllah qofka aad ilaahay dartii u jeceshahay maxaa lagu gartaa markase waxaa lagu gartaa waa qofka hadduu wax kasta ku siiyo aanay waxba kugu korin jacaylkeedu haysin so ilahay dartii ma jeclaanin wax kasta hadduu ku siiyo siiyo siiyo wax kuu kordhay oo jacaylkeedi ma jirayso wax kasta hadduu ku yeelo oo xumaan kasta kaaga timaado waxa weeyaan xubbigii aad jeclayd isma beddelaayo leanna wuxuu ku yeelaya hadday ku beddelaan de wuxuu ku yeelaya waa marka hadday ku beddelaan markaa lilahi ka ahayn baa muuqanaysa haddii wuxuu ku taray addunyadu kusiiye kuu kordhisana awalba inay markaa maqsuudka addunyadun ahaa ayaa iyana soo baxaysa idan haddii ay markaa waxa weeyaan camalkaaga aad ilaahi uga jeedo saalix hadda doonayso waa in waxa weeyaan shawaa'ibta iyo waxyaabaha markaa barxaya iyo waxyaabaha kastee kugu soo markaa bambaxaya waa inaanay waxba kaa bedelin kaasaa noqonaya lilaahi kaa ayaa noqonaya lilaahi kii kale waxa weeyan aqraad kale laga lahado addunyaduna waxa weeyaan maa kana lilahi baqi waxa weeyaan de kii kalena waxa weya waa iska harhaya oo waxa weeyaan cidla ayuu waxa weyan ku dayacmaya weeyaan marka niyada in aad iyo aad iyo aad qofka habeen iyo maalinba uu ku dadaalo islaaxinta niyadiisa amaashiisa oo dhan seexashadiisa soo tooskiisa qur'aankiisa salaadiisa waysadiisa jamiici acmaalihi asaalixa inay niyo ka horreyso inay niyo ka horreyso ayaa waxa weeya loo baahan yahay qarad kastoo aad lahayd haddaad niyo saafiya markaa ka horreysiiso waxaa laga yaabaa niyadaa saafiga hadduu qaradkaasu qarad qaldan yahay inay kaa joojiso hadduu mid saafiya inay markaa kugu riixdo marka intaas aynu ku kaaftoomaynaa maanta oo waktiga aadmadaynu hursan yahay biidni illahi tacaalana waynu korrin doonaa waxaa loo bahan yahy insha allahu in niyada aad iyo aad loo islaaxiyo bal axaadiistan aad loogu fiirfiirsado lasoo akriyo lasoo qaybo si markaa ay ku anfacdo mawaadic fara badan ay markaa uyo moolo badan iyo boosas fara badan ay ku anfacdo in niyada aad iyo aad loogu xaadiriyo oo waxa weeye loogu dadaalo wa sala allahuma calaa nabiyina mxamedi wacala aalihi wa saxbihi waslem